loo celina marka waxaa kasaba labadiisi aan sheesuwa labadaba isla in la qiimeeyo lacagta loo kala qaybiy waa loo kala qaybiy lacagtii markii loo kala qaybiyo mid walba wixii ku aadan meel lagu calaameeyo hadhowtii kii beeciisa wax u yimaadaan dhibaata u timaado qaybtiisi awalba waa la yaqaan awalba qaybtiisi waa la yaqaan hadhowtii haddii guriga ijaarkiisii socon waayo oo gurigii cilad ay ku timaado qaybtii ku aadaneed waa la calaameeya qaybtaasaa loo celinaya haddii shaygan kale uu gaday ceeb ka soo baxdo loo soo radiyana qaybtii ku aadana labadooda mid walba wixii ku aadan baa la qaymaynaya waa loo kala qaybin aw zawajtuka bnati gabadhaydan kuu guuriye wabictuka cabdaha addoonkeedana waa kaa gadiyey bikada intaas gabadhana waa kuu guuriyey gurigeedana waa kaa gaday lacagtuna waa isla intaas saxa waa ansaxaya dalci wadcuwadkana waa la qaybinaya calayhimaa korkooda loo qaybina ale gabadha imisaa lagu guursan lahaa meherkeedu mise meherku sida bilaada caariga iskaga tahay waxbaa macruuf noqona markii meherkii la ogaado shaygaana imisuu qiimihiisu geli kara guriga intaas labadoodaas marka hadday doonaan qiimuhu ka koreeyeene qiimihii wixii isaga uu sheegaa sidii loogu kala qaybina waxaa le intaasna gabadha meherkeedu uu ku aadan yahay intaanna guriguu ku aaday waa loo qaybina saxa waqusida alciwadu calayhima lacagtii baa loo kala qaybinaya qiimadoodaa la fiirinaya waa loo kala qaybinaya nikaaxa waxaa loo fiirinaya mehrulmaal shaygan kalena qiimaa loo fiirinaya labadoodaa laisku fiirinaya intay kala joogaan nisba boqolkii konton boqolkii labaatan boqolkii lixdan intay kala joogaana loogu kala qaybinaya faslu fasalkaas wuxuu ku saabsan yahay waxa layahay khiyaaru naqiisa waa shaygii oo nusqaani ka soo baxdo ceebi ka soo baxdo la gatay shaygii waa la gatay ceeb baa ka soo baxday ceebtii baa loo radinaya marka masaladaasu ku saabsan yahay man calima bisilcati cayban ninkii badeecada ceeb ku ogaada badeecada uu gadahayuu ceeb ku ogyahay lazimahu waxa ku laazima an yubayinahu inuu caddeeyo fain bayanaa wasadaqaa buurika lahum waa inuu caddeeyaa laga raba ceebtaasaa shayga ku jirta haddaarti ku qaado daarti ka tag ama intaasaan kaaga dhima fain lam yubayin hadduusan caddayn faqad qasha waa khiyaam man qashanaa falaysa manaadoo walbaycu saxiixun baycuse waa saxiix faida dalaca almushtari mushtarigu hadduu ogaado calaa caybin ceeb kaana cinda albaayic baayica agtiisa taallay waagii uu ninkan ka gadanaya ceeb ku jirtay ayuu ogaaday falahu raddu inuu celiyo iska le ceebta haddii laysku qabto ceebta hore waa joogtay ma joogin maxkamaddaa kala saari doonto muxuu ahaa markhaati iyo waxyaala waxbay ku kala saari doontaa laakiin hadda ninkaan ceebtaanu lahaa murankaba qabo ceebtu waa jirta ceeb qadiimow oo la og yahay oo ninkaas waagu haystay ceeb ku jirta laakiin hadda lagama warqabin maantaas falahu raddu inuu iska celiyo le waa iska celin kara ceebta marka loo radinaya maxay tahay wuxuu yidhi wa daabidu daabidulcaybi maa naqasal cayna caynta wixii nusqaamiyow cayntii wax nusqaamiyo cayntii wixii nusqaamiya waxaa soo baxay waxaana baabuur weeye bir muhiim ah oo baabuurku lahaan jiraa ka maqan xayawaan weeye xayawaanka isagoo fayooba laisla ogaa shalaa la soo arkay maanta lug baa ka go-aan lama ogeyno lugtaani go-aanka laakiin daraad baa la arkay neefkaana waa iska fayoobaayo waa fiican waxbaa ka maqan ceeb baa agtiisa marka la kala gadanaya taan ilaa shay adigu aa shalay daraad aragto aan isbedeli karin hadda aragtidii shalay waa lagu gadan karaa laakiin wixii ceebaho gadaal ka yimid ninkaana loo saarin ninkii iska laha cayntii wax nusqaamiya awil qiimata qiimada wax nusqaamiya nuqsaano nuqsaanoo yafuutu bihi uu ku tegaya qaradun saxiixun qarad saxiixa uu ku tega nusqaantu waa inay qarad saxiixa tusin ay ka tegaan haddii meel bowdaan dhexeeda gobol yar oo intaanoo kale la eg neefka ka go-an yahay wax danan danaynahayaa ma jiro ceeb loo aqoon waxaa la rabaa waa ceeb oo qiimaha nusqaamin karto oo nusqaantu ay tahay nusqaan macnale ay tahay qaradun saxiixun uu ka tegay walqaalibu sida badanna fii mili dalika almabiici mabiicdaanoo kale cadama waa inaa ceebtaasi ku jiro sida shaygaanoo kale lagu yaqaana ceebtaan male laakiin ninkan shaygiisaa ceebtaasi ku jirtaa ceebtuna waa ceeb qiimaha iyo wax dhibaysa walqaalibu sida qaalibkaana fii mili dalika almabiici alaabtaanoo kale cadamahu waa inaa ceebtaasi jirin haddana nusqaantii waa ku jirtaa nusqaantaasna shaygan oo kale sida qaalibkiisaa male fa yuraddu waa la celina shaygaagii ceeb aan lagu qaadan karin baa ku jirtay cisho in baana alcabdu addoonku hadduu caddaado khasiyan mid xaniya baxsan addoon buu ka gaday waaba xaniya baxsan yahay ow saariqan tuug buu ku soo baxay ow yabuulu filfiraashi gogashuu ku kaadshahay wauu kabiirun waana weyn ilmo yaroo kale hadduu yahay ilmaha yar gogashu waa ku kaadshan taasi alqaalibu في مثل ذلك المبيع عدمهما فلو اطلع هدو أقاب على العيب عيبتي بعد تلف المبيع مبيع لي مركي تلفتيك بعد ناف حولاه وها عيبتي وحل أقابيني عيبتها سكو جرتي markii uu talfeeka bacdi ama baabuur buu ahay baabuurkii waxaa soo baxday ceeb inay ku jirtay baabuurkii oo halaaba burburay ka bacdi mabiicdii oo talaftay تعين العرش عرش با عينوبه عرش قاسي waxa way ceebtaas intii ku aadanayd qiimaheedii baa la siina shayga iga gada ceeb buu lahaa waa runta ceebta waa lahaa shaygii waa burburay laakiin ceebtii qiimihii ku aadanaysay saasuu leeyahay arshi waa kabkaas meeshaas ceebaysan wixii qiimihiisa ku aadi lahaa arshigu waa midkaas marka hadduu shaygii uu hayo waa u celina shaygii waa talfeeye waa burburay ceebtana waa laysgala qirsan yahay qaybtii ceebtii qiimaheedii baa la siina carshigu waa saas aw bacda zawaali lmilki milkigiioo zuulay canhu xaggiisa bibeycin beyc ow kayrihi qayrkiisa shaygii buu gaday shaygii uu ninkan ka gatay ceeb baa ka soo baxday laakiin asna nin kalu ka sii gaday ceebtan isagoo aan oga inuu nin kale ka sii galo waa ka gudbo beec buu uga gudba ama wax kale qof ba lam yakun lahu ma laha dalabu larshi arshigii inuu dalba alaana hadda shaygaan asaga ceeb uu lahaa laakiin asagana waa sii gaday ninkan u dambeeyo oo laga gadaa waxaa la rabaa inuu ceebtii arko iska soo celiyo oo kana sii celiyo oo saas maahane asagu hadda waxa laysiiya ma odhan karo fain rajaca ilayhi hadduu soo laabto bacda daalika markaa ka bacdi hebel buu ka gaday hebel shaygaa iga gaday waa ceebaysna asna waa sii qaadaya wuxuu leeyahay hebel shaygaan ceebtaasa ka soo baxday ceebtuna ceeb hore falahu raddu iska celiyuu leeyahay marka marka hadduu gaday oo shaygii dhaafay markuu ku soo laabto ka bacdi iska radin kara laakiin hadda shaygii oo nin kale uu ka gaday lacag sii ma odhan karo meeshaas marka waxay intaasoo dhan ku dhisan tahay ceebtii hore oo ninkaa agtiisa taallay maana ceeb kale shaygu kuma soo kordhin waa saliim ninkaan asaga xaggiisa dhibaata kama gaaro wain xadaa cinda almushtari mushtariga agtiisa hadduu kusoo kordho caybun aakharu ceeb kale mila an yaftada albikra ee gabadhii inuu uu bikra jabsado gabarh addoonahay ahayd waa ka gaday bakaaradii buu ka zuuliyey ceeb baa ka soo baxday horoo qadiima gabadhii qaadqaad bay taqaanay waxbay taqaanay waxbaa ka soo baxay ceeb baa soo baxday asagana waxbuu geystay tacayana alcarshu arshi baa caynooba ma odhan karo iga celi laakiin ceebtii qiimaheedii baa la siina maxaa ku aada sheegaanu ceebtaan la imisuu qiimo noqon lahaa intaasuu noqon lahaa soo aan lahaynna imisuu noqon lahaa intaan inta nusqaantaa la siina nusqaantaasaa la siina maxaa yeele asaga agtiisaa ceeb ku timi haddii asagu shaygii wax u geystay awalna shaygu ceeb hore lahaa wixiisiina bilaash laga dhigi maayo ninkaana ku khasbi maayo ceebta aan u geystay iga celi ku khasbi mahaye ceebtii hore qiimaheedii baa loo celiyay tacayana alcarshu wamtanaca raddu inuu celiyo raddi qahri ma jiro fain radiya albaayicu baayici baa hadduu raadi noqdo bil cayba ceebtii lam yakun lilmushtari uma sugnaan dalabu alcarshi arshi inuu dalbo ninkaani ceeb buu u geystay awal horena ceeb horuu lahaa markuu u sheegoo yidhi war sheegaagii ceebtaasna waa lahaa anigana waxaana u geystu yidhi taada anuu danka weliya ii soo celi midaad waxba kaama rabe ii soo celi ma odhan karo kuu celin maayee ceebta qiimaheedii isii ma odhan karo kuu celin maayee ceebta uu lahaa qiimaheedii isii ma odhan karo isagii araade ah ceebta adugu aa geysatay waxba kama qaba ii soo celi fain radiya albaayicu bilcaybi ceebtii oo xaadidka ahayd hadduu raadi ku noqdo ceebta lagu raadi noqona waa midii dambe tiisii hore awalba khasab bay ku ahayd ee midda dambe ayuu raadi ku noqdaa soo ceebtiisa lahan iska qaadana lam yakun lilmushtari uma sugnaan dalabu rad arsh arshi inuu dalbo oo yidha ceebtii qadiimka halaysi ee ha iska celiyo lacagtiisa ha qaato hadduu rabana ha iska hayso labada muddood hayo fain kaana alcaybulxaadiu ceebta xaadika hadduu yahay laa yucrafu midaan la garanaya alcaybulqadiimu ceebtii hore ilaa bihi asaga maaha ceebta dambo ninkaani keenay waa ceeb ceebtii hore sababu ta tii hore sababu ah lamaba ogaan karo ilaa middaan inay timaado maahan ka kasri lbadi- bidiiqi badiiqii jebintiisii wey badiiqii markii la jebiyaa inuu hoosta funto ka yahay ayaa in kale la ogaan karo qarihii oo kale sidii markii la qarqoraa waxaa soo bixi kara ee, inuu hoosti ka halaabay in kale waxbaa soo baxa wal baydu ukuntii wey. ukuntii markii la jabshayba waxaa soo baxday hoosta hadduu ukun ka gatay waqti badan uma dhexeeyo waa la jabshay waxbaa ka soo baxay wanaxwihimaa wixii la mida lam yamnaci radda raddi ma reeba waa lagu celinaya maxaa yeelay ee, ceebtan dambood timid waxay ka shiftay midiisii hore ceeb sideeda iskaga timid ma ceeb sideeda iskaga timid maaha laakiin qarahaasoo kale markuu qarqoraayo badiiqa waxaa la rabaa hadduu wax weyn jacsiiyo intuu ogaan karo inuu horta ka fiirsho wixii wax lagu ogaan karo laakiin meel weyn oo aan loo baahnayn hadduu qarqooro nin ceeb xaadisa keenu noqona wax oo la ogaan karo la'aantiisu ku simi wax la'aantiis la ogaan karo way wax uu ku simi fain zaada hadduu ka badiyo calaa maa yumkinu wuxuu suuragel yahay almacrifatu bihi in lagu garto falaa radda raddi ma jiro marka kaasi waxa weye meel yar hadduu ka qarqooru ogaan lahaa meel weynuu jeexay waa ka ziyaadiyey intuu ku aqoonsan lahaa ma radin karo ceeb xaadis ah ayuu keensan wa shardu raddi radinta shardigeeda an yakuuna cala alfawri degdeg inuu yahay wey. shaygan ceeb buu ku arkay miduu iska isticmaala isagoo ceebtii ku og hadda ka bacdi ma radin karo waxaa la rabaa ceebta markuu ku arkaba degdeg ba inuu radi wayushhidu waa markhaati geliyaa fii ariiqihi dariiqiisa annahu fasakha inuu fasakh ninkii meel xagguu joogaa waa u socdaa wuxuu leeyahay hebel shaygaan hebel baa iga gaday ceebtaanuu yeeshay anuu waa fasakhay ogow waxaa dhowtay muran inuu keeno ayba ceebta hadduu ogaado wahuwa yusalli asagoo tukanayo ow yaakulu asagoo cunahayo ow yaqdii xaajatan xaaje ku jiro masquul ku jiro ow leylan habeennimo falahu taakhiiru inuu iska dibdhiguu leeyahay ilaa zawaalil caaridi caaridku inuu intuu ka suula habeen hadday tahay waagu ha bari hadduu wax cunayo wixiisa ha dhammaysto markaa kabacdi ninkii wixii ha u geeyo hadduu tukanayo salaadiisa ha dhammaysto bishardi tarki listicmaali isticmaalka waa inuu ka tagayo walintifaac caaway eh, ceebtii waa la ogaaday habeennimaa la ogaaday berri subax baa la rabaa in la geeyo caawa ma sii adeegsan karo caawa ma sii adeegsan karo hadduu adeegsado raallu noqday wy sheegii raalli baan ku ahay saasaa soo baxaysa fain akhara hadduu di- dibdhigo mutamakinan asagoo makansan karo ay u suurogeli karto inuu radiyo iska dibdhigo iska haystay saqadar radu celintii waa dhacday wal arshu arshigiina waa dhacay ninkaa waxuma sheegin karto waxba uma sheegin karto haysiga uu haystay macnihiisi baa wuxuu noqonayaa raalli baan ku noqday ilaa inuu raalli ku noqday oo inuu celiyo labadaasaa u furan wa taxrumu tasriyatu gaaxintii baa xaaraama tasriyadu asalka waxa weeye ee, neefka naasaha laga xirxirahayo ayay tasriyadu asalka ahayd laakiin hadda waxaa looga dan leeyahay neefkan ee, waa la gaaxiyo lama lisi shardi maaha in ilmihii laga maro shardi maahane waxa weeye walaa la gaaxiyo lama lisin ama ha la maro ama ilmihii si kale ha looga celiyo meel ha looga xiro ama neefku neef ee, wuxuu ahaa igareh ee, muxuu ahaa lama lama lisin waa la gaaxiyo xaaraamu wahiya an yashudda inuu xiro weeye albaayicu akhlaaf albahimati bahiimadii naasaheedii inuu xiro wayatruka xalbaha lisideeda uu ka tago ayaaman maalmo liyaqura kayrahu kayrkiisa inuu ku kediyo bikatrati labani caana badnaan neefku inuu caana badan yahay si uu u kediyo ayuu dhowr beri gaaxiyey marka xaaraan bay ka tahay taas faida dalac calayhi lmushtari mushtarigi hadduu ogaado falahu raddu inuu iska celiyuu leeyahay mudlaqa mudlaqantu waxa weye maaliya ma maalinaa waa iska celin kara ma maalin waxa suuragala in loo sheego la yidhi war neefkan laba beri saddex beri u gaaxsanaa caanahan aa ku arkaysay sax ma isagoo aan ballisinuu iska celinaya neefku waa waa lisay caawaa la lisay berita hameen dambaa la lisay waxa meeshii maba hameen saddexaad baa lagu celiyay ama maanta daaqaya wax ka xumaadeen maanta waa laga taxadiray wax male Ha iska celin faida alaca calayhi cala tasriyati almushtari hadduu ogaado falahu raddu inuu iska celiyo laha mulaqa haye fain kaana bacda xalabiha lisideeda kabacdi hadday tahay wa talifa labanu caanihiina uu talfay radda wuxuu celinayaa saacan min tamrin hal suusoo timira bedela labana caanihi bedelku in kaana alxayawaanu xayawaanku hadduu yahay ma'kuulan mid la cuno xayawaanka la cunaa caanihiisa la cabaa marka haddii caanihii uu isticmaalay ama iskaba daateenba hal saaco timihuu celin ninkii markuu neefkii lisay waxaa u soo baxday inuu neefkaani la gaaxiyaa u soo baxday hadduu caanihii hayo asagay caanihiisu iska celin isticmaalima haddii caanihii la isticmaalay ama ay si kale u talfeen wuxuu geynayaa neefkii hal suusoo timira halka suusoo timirta waxaa loo geynayaa oo loo gooyey inaan muran lamada ninka dhex bicin haddii la odhan laha caanaha qiimahooda ha bixiyo mid wuxuu odhan laha toban litir baa laga lisay mid wuxuu odhan laha afar litir bay ahayn maanta oo dhan muran baa lagu jiri laha murankaasba waa la gooyey hal suusoo timira iska gey qiimihiisu wuxuu rabaa ha kugu tago caanuhu waxay rabaan ha kugu joogo waxaa la goynayaa murankii u dhaxayn lahaa wayulxaqu waxaa la haleeshinayaa bitasriyati gaaxintii fi raddi taxmiiru wajhi ljaariyati adoontii wejigeedii gaduudintiisa waa la qurxiyey rinji baa la mariyey waxbaa la mariyey wax qurxuun baa laga dhigay hadhowtadii markii wii la dhaqay waxa soo baxay wax kale wa taswiidu shacari timihii madoobeyntiisii oo duq buu ahaa markaasaa timihii loo madoobeeyey waxaa la moodayaa nin dhallinyaraaho shaab wanaxwigu maa waxay alaabta la galaanhayana saasoo kale wey xoolaha haddii cusbo lasoo siiyo neefkiio talaxtalaxo cayileyl la keeno oo berinta ay soo baxdo wuxuu wax inaysan ahayn waxaa soo geli kara birta oo kale waxyaalaha ka samaysano inta la dhaldhalaaliyo la qurxiyolayo waa cusubya soo baxayn wax intaa lasoo isticmaalhayey marka wixii oo qofkaas ficil uu sameeyey uu qofka ku kadiyey waxa wey waa sidaas wanaxwuhumaa wixii la mid a waxyaalo oo waxaa jira qofka waxa lagu sameeyey wax uun asagu haddii uu fiirsho uu wax ka gaari karo ay tahay oo inay wuxuu taqriir yihiin si fiican aan waadix ugu ahayn maalan addoonkaana laga gadahaya maradiisi akhadiya wax lagu daadaadiyay waxaa la rabaa inuu nin wax dhiga yahay in la mido kana inuu wax dhigo iska qaato hadduu rabo inuu wax dhigo bal waxdhig inuu wax dhigi karo inuu asagu fiirsho ayay ah la mid maaha qofka waxaan lagu sameeyey oo aan qofku si sahalo uga libgaari karin oo kale la mid maaha wayalzamu lbaayica baayici waxaa ku laazimahaya an yukhbira inuu sheego fii bayci lmuraabaxati muraabaxadii beyceedii bilcaybi cayb aladii xadaa cindahu agtiisa soo diri muraabaxada beeca la yidhaahdo dhowr beec baa jiro oo la towliya iyo muraabaxa la yidhaahdo towliyadu waxa wey nin baa nin wax ka gata markuu wax ka gato wuxuu yidhi hebel beec aniga igu wareeji adaan kugu wareeji qiimihii ninkaa laga siiyo ku qaadana waa lagu wareeji mushaarakaa jirta war beeca wax iga wadaaji waa kula wadaaji qiimihii ninka laga siiyo muskiisu ku qaadana kan muraabaxadu waxa weeye shay walba boqolkiiba toban baa igu daraysa saasaa lagu heshay qiimihii ninkaasaan ka siiyey boqolkiiba toban baa igu daraysa beeculmuraabaxa la yidhaahdaa waa lagu kala gatay saasaa lagu heshiyey waxaa la rabaa qiimihii ninka uu ka siiyey inuu xadido marka haddii intii alaabtan uu soo qaatay kabacdi ceebi gaartay oo ceebtaasi qiimaha nusqaamin karto nusqaantaa in laga jaraa la nusqaantaas ilaa qiimuhu uga gatay wey wax wax loogu daraya maaha nusqaantaas u geystay loogu darima qiimihii waagii hore uu ninka ka soo siistay maalan markii ugu horreysa toban kun buu ka soo siistay boqolkiiba waxaa la yidhi toban baa ku daraysaa shaygai ceeb waxaa soo gaartayba shan kun lix kun ridi karta intuu asagu haystay ceebtu soo gaartay ceebtii qadiimkaah ama ninkaasaa lagu radin lahaa ama arshi baa laga qaadan lahaa sibaa loo maarayn lahaa laakiin ceebtii asaga agtiisa ku soo gaarta waa inuu caddeeya oo yidhaha shayga qiimahaasaan ka soo bixiyey gadaal ceebtaasaa ku dhacday marka asagoo saasa iigu dar waa inuu sheega ceebtaas waa inuu caddeeya wayalzamu lbaayaca waxaa ku laazimahaya an yukhbira inuu sheego fii beyci lmuraabaxati ribxidda beyceedii bilcaybi ceeb aladii xadaa cindahu agtiisa kusoo darnay fayaquulu wuxuu leey ishtaraytu bicasharatin maalan toban baan kusoo gaday laakiin xadaa cindii fiihi waxaa kusoo kordhay alcayb lfulaani ceeb hebel baa gadaal ku dhacda wayubayinu lajala ajashana waa caddaynaya ayadan shayga haddii awal waagii hore lix bilood lagu siiyey wuxuu leeyahay shayga intaasaan kasoo baxshay lix bilood baa laygu siiyey ninkaana lacagtiina waa intii uu yiri igu darna waa ugu daraya lixdii biloodna waxbuu ku qaba ilaa isagu beeca wuxuu ku wareegsanaya sidii ninkaas kusoo qaatuu ku wareegsanaya marka ceebtii asaga agtiisa ku timidna waa inuu caddeeya haddii ajal mudda jirtayna waa inuu caddeeya beecu lmuraabax faslun fasalkaas wuxuu ku saabsan yahay beycu simaar beycu thamarati mirihii in la gado waxdahaa keligeed cala shajarati geedka korkiisa in kaana hadduu yahay qabla buduwi salaaxi suubanaanteeda daahirinteeda ka hor lam yajuz ma bannaana ilaa bishardi alqadci goyn shardigeed ma geed mira saaran yihiin uu geedkan mirihiisaan kaa gata waxaa la gadaya waa mirihii geedka la gadima geedkaas miraha saaran baan kaa gata geedkaa miraha saaran haddii uu ka gatay mirahaas waxaa la fiirinayaa miro oo bisayl wax ka bilaabayoo in la cunaa suuragal tahay inay yihiin iyo miro aan bisayl bilaabin inay yihiin ayaa la fiirina hadday miro bisayl bilaaban yihiin waa ka gadan kara haddii la doono markaas lagu heshiiyo ilaa bisaylkoodu ka dhammaanay hadda waa bilaabeen bisaylkoodu intay ka dhammaanay meesha haygu sii yaaleen haddii la doono ha lagu heshiiyo gadaal laakiin miruhu hadday bisaylba bilaabeen waa la kala gadan kara haddii aysan bisayl bilaabinna oo mirahaanay cagaar yihiin waxaa la odhan karaa miraha hadda guro waa lagaa gaday laakiin shardi waa inaa gurata hadduu doono xooluu siisanaya waxbuu siisanaya laakiin mirahaan ayagoo cagaarka haddii geedka loo sii daayo aafooyinka ku dhacay musiibooyinka bannaanayo labadaasna isqabsiga sal allahu calayh wasalama isqabsigoodii baa ku batay geedaa miraha la kala gatay waxa la yidhaahdo muraadku shaam waxbaa ku dhacay bahlaa galay saas wixiibaa galay xanuunaa ku dhacay dadkii murankoodii baa laga bixi waaya markaasuu ilaa mirtu bisayl bilowdo lama kala gadan karo ilaa mirtaas bisayl bilowdo lama kala gadan bisayl hadday bilowdo aafooyinka gadaal ku dhacaya waa yaraana marka wuxuu yidhi baycu amarati waxdaha keligeed ayadoo cala shajari geed saaran in kaana hadduu yahay qabla buduwi salaaxi suubashada hirideed ka hor lam yajuz ma bannaana ilaa bishardi alqadci goyni in la shardiya maanu guro hadda hadda hadduu gurto isagu xoolo iyo wuxuu rabaa ha siisto hadday si kaloo loo isticmaali karo leedahay ha u isticmaalo laakiin isqabsigu waa dhammaanaya mar hadduu gurto wain kaana bacdahu bacda buduwi salaax suubashada hirideed kabacdi hadday tahay jaaza waa bannaaya mudlaqan idlaaq ahaan mudlaqantu waxa wey gooso la yiriyaa gooso lama odhanaa waa bannaanta miraha hadda guro la yiriyaa iyo may meeshooda ha kugu bislaadeen wixii la raba ha lagu heshiiyey mar hadday bisayl bilaabeen mirahaas geedka saaran waa garan kara haye buduwi salaax maxaa laga wadaa wabuduwu salaaxi an yatiiba akluhu cuntadiisu waa inay wanaagsanaato fii maa laa yatanawalu waxaan midabma yeelan shay markuu bislaamahayo midabbuu yeeshaa shayna midabba ma yeesho shayga midabada yeesha asaga midabbaa la sugi doonaa laakiin shaygaa midabada yeelan inuu cunto galaa la rabo wabuduwu salaaxi huwa an yatiiba akluhu cuntadiisu waa inay wanaagsanaato fii maa laa yatanawanu waxaan midabba yeelan aw yaahuda waa inuu gudagalaa bitalwiini midabayntii fii maa yatalawanu wixii midabooda shay midabyo isbedbedela hadduu yahay sida yaanyadoo kale canabkaoo kale midabyo isbedela markuu midabkii bilaabo bisayl buu bilaabo meeshaas masaladaas waxay ku siran tahay miro kaliyaha la gadaayo geedkii lama jiro wain baaca shajarata hadduu geedkii gado iyo waamratahaa miraheedii labadaba isla gado jaaza waa bannaanya min hayri shardi alqadci isagoo aan goosi la shardin geedkii mirihii cagaar weeye geedkii bay saaran yihiin geedkii ayagiiba isku gaday la odhan maayo gooso lama laha maxaa geedkiisa wixiisa asagaa iskule laguma faragelin geedkiisa wixiisa asagaa iskule gooso lama laha imaar mar haddii la yidhaha geedaha waaweyn waxa ka baxa wey waxa laga hadla waxa oo fasliga ah oo sanad walba go'ahaya waxaa la yidhaha zarc wazarcu lakdaru katamrati qabla buduwi salaaxi laa yajuuzu ila bishardi lqadci zarci akhdar buu ka amarati wuu la mid yahay qabla buduwi salaaxi suubashadeeda daahirdeeda ka hor laa yajuuzu ma banaana ilaa bishardi lqadci zarcigaas akhdarka ahi wuxuu noqon karaa maalan waa geedihii geleydii iyo masagadii miraha saaran mirihii bajaq weye cagaar weye miro bislaaday maaha mirahaasoo aan bislaan haddii la leeyahay waa lagaa gada waxa la hadda guro hadhowta isqabsi lagama bixi wa bacda ishtidaadi alxabbi mirtu markay adkaato kabacdi yajuusu mudlaqa mirtii baa adkaatay bisayl bay bilowday weli meesha ugu dambaysay ma gaarin goosana waa lagu heshiin karaa ha kuu bislaatana waa lagu heshiin karaa aafooyinka ma hadda kabacdi ku dhacaya waa iska yari xanuunada ku dhaca walaa yajuusu beycu xabbi fii sumbuli xabadiioo sabuul ku jirtaa beeci ma bannaan walaljawsi jawskii oo ku jira qobkii walalowsi lowskii oo qobkii ku jira walbaaqila digirtii waa weyneed alakdari alakhdari oo cagaarka ah filqishrayni labada qob ku jira jowskiiyo lowskiiyo baaqilaa iyagoo ah cagaarahoo labadii qob ku jira masaladan beeca oo xabadda oo sabuulka ku dhex jirta masalo oo murankeedu hore u jiray wey shaafici baa wuxuu yidhi qarar baa ku jira mirtaanu waa qarsoon tahay looma jeedo beeceedu ma socono rabiicoo ardaygiisa ah rabiic ibnu sulaymaan baa wuxuu yidhi xadiidkii wuxuu keenay abu daawuudka ku yaallo nahaa can beyci sumbuli xataa yabyada ilaa uu ka caddaado xadiidkaasuu keena markuu xadiidkii keenuu yidhi hadduu nebiga ka sugan yahay bisaasaanu leenahay buu yidhi waa ku soconaya masaladu waxay noqonaysaa mustatnaad oo xadiidkii beyculqarar la nahiyey ayay mustatnaad ka noqonaysaa maxaa la sheegaan shay loo jeedo maaha laakiin culimmada inteeda badani haddii sabuulkan ay ku jirto uu sabuulkii bislaado la ogaado inuu bislaaday oo sabuulka maalan uu caddaado oo bislaado waa socona meeshaan uu ku yidhi jaws iyo lows uu ku yidhi iyo baaqilaa waa shay laba gal leh laba gal buu leeyahy labada gal marka wuxuu leeyahy isagoo cagaaraho labadii gal ku jira lama gadi karo maxaa yeele mirta gudaha ku jirtaa siday u dhalatay waxay gaartay wax la yaqaana waa maha laakiin hadday bislaan lahaydoo adkaatay markaas mirtiina waa guntatay labadan qolofna oo qolfahan ku jirana markaas waxa weye waa shay dabiicigiisa u awo koleyba masaladuna masale ay wax badan ka hadlaan weeyaan oo ay yidhaahdaan labada qolfood midda marka la cunahayo ka hor aan laga zuulin taas ha lagu gato midda kale muran badan baa ku jira meesha faslun almabiicu qabla qabdihi min damaani ilbaayic mabiicdu intaan la qabdoon waxay ka mid tahay damaanulbaayic meeshaan waxa weye laba nin baa wax kala gadatay ninkii alaabta laga gatay ninka gacanta inuu geliyaa laga rabo hadduuse gacanta u gelinoo gurigiisii ay taallo weli dhibaatadii dhacda asagaa qaba dhibaatadii dhacda isagaa qabo sheega haddii la xado iyo hadduu halaagsado iyo ninkan wax soo gaaray ma jiraan hadduu gacanta maru geliyana ninkaas asagaa mas-uuliyaddiisii qaba hadda ka bacdi marka wuxuu yidhi almabiicu shayga la gadahayaa qabla qabdihi min damaani ilbaayic uu ka mid yahay damaan mar haddii lagu yidhaaha ninka dhibaatadii ku dhacda mas-uulow baayicaad mas-uul fain talifa hadduu talfiyo oo atlafahu lbaayicu baayicii baa talfiyey ama waa cunay ama wax kaloo ku sameeyey in fasakha lbaycu baycuna waa burburay wasaqada amanu lacagtina waa dhacay hadduu lacag ka qaada ninka lacagtiisa uu celina maxaa yeele wax laga gatay ma jiro shaygii agtiisa ku hadlaay wain atlafahu lmushtari mushtarigii hadduu talfiyo istaqara calayhi amanu amantii baa ku sugnaanaysa alaabtii waxay taallaa baayica agtiisa mushtarkii baa tago shaygii wax ku sameeyo shaygii sidaas ugu hallaabo marka lacagtii lagula heshiiyo korkiisay ku sugnaatay wayakuunu itlaafuhu talfintiisuna waxay noqonaysaa qabdan lahu asagu shaygii u qabdooda gacanta asagoo ku qaato maadaama asagu talfiyay wax qabdooduu noqo isagiiaa qabdooda waa qaata laakiin intaan ninkaa mushtarka gacantiisa soo gelin ee ninkaas gacantiisa ay ku jirto wixii dhibaataha oo yimaado baayaca iskale wain atlafahu ajnabiyun ajnabi baa talfiyey neef xoolaha laga gatay neefkii xoolaha laga gatay weli gacanta looma soo gelin mid kalea yimid oo neefkii wax ku dhifto neefkii waa ama waaba qashay lam yanfasikh beecu fasakmi mahayo bal yukhayaru lmushtari mushtariga khiyaar la gelinaya bayna an yafsakha inuu fasakho oo fayaqrama aljnabiyu ajnabigu u gudo lilbaayici alqiimata u gudo aw yujiiza inuu beeca marsiiyo wayucdiyo amana lacagta dhiibo wayaqrama alajnabiyu alqiimata qiimadii u gud macnaha nin kale ayaa shaygii talfiyey welina gacantiisa lama soo gelin waxaa suuragala inuu yidhaha beeci markaanu waa ka baxa shaygii waxay soo gaaray lama ah waxa wax kala gudsanaya marka baayiciiyo ninkii wax dhibay waxaa kaloo u suuragala inuu yidhaha beecii kama bixina beeca sidiisaan ku socodsiin lacagtii waa iska bixiin ninkaas marka asagaa wax ka gudsan asagaa wax ka gudsan labadaasa u furan inuu lacagtiisii ceshado oo labadaasna iskaga dhex baxo iyo inuu lacagta iska dhaafo oo asagoo ninkaa wax ka gudsayo labadaasba waa u furan labadaasba waa u furanta ajnabi baa talfiye waydashtaraa shayan shay hadduu iibsado lam yajuz ma bannaana an yabiicahu inuu sii gado xataa yaqbidahu ilaa uu qabdoodo shay buu ninka gatay gacanta weli looma gelin nin kale kama sii gari nin kale kama sii gari karo alaab ninkii laga gadayoo haya nin kale lagama sii gari karo waa in ninkaan lagu wareejiya waydashtaraa shay-an shay hadduu iibsado lam yajuz ma bannaana an yabiicahu inuu gado xataa yaqbidahu ilaa uu qabdoodo inuu gado waa kii la odhan jiray markay alaabahan soo gadano jusaaf ku soo gadanno ilaa aan meesha ka qaadna inaan sharciga meeshii dadka dhexdooda wax ka geli karaan waa ka daaweyna waxaa suuragala alaabtiisa meesha haddii qiimo kale lagu kordhiyo kiiba inuu damac galo oo meeshii laysqabsado la kala laakiin lilbaayici baayici waxaa u sugnaaday idaa kaana tamanu fi dimmati hadday dimadiisa ku jirto an yastabdila canhu inuu ka bedasho qabla qabdi alaabtii ee lacagtii weli lama siin asagoo aan lacagta la siin haddii ay lacagtu dahab ahayd inuu yidhaahdo qalin ha laygu bedel hadday lacag soomaali ahayd doolar ha laygu bedel waa suuragal waa lakala bedelan kara weli gacanta uma soo gelin laakiin lacagta waa lakala bedelan kara wuxuu yidhi laakiin lilbaayici waxaa u sugnaaday idaa kaana tamanu fi dimma hadday tamantu dimmada ku jirto tamantu dimmay ku jirtaa iyo kuma jirta see loo kala saara shayga lacagta lagaa gada hadii lagu yidhaha lacagta lagaa gadayo lacagtaan wey intaanu lacag ahan kaasi lacagtaasuu ninku milkinaya lacag kale looguma bedeli karo dimbay ku jirtaa maxay tahay shaygaan toban kun baa kaa siiyey tobanka kun maqsinkaa ka keen xagga ka keen adiga toban kun baa lagaa marka waa mucayan midna waa mucayan midna dimbay ku jirtaa marka hadday tobantu dimmada ku jirto wuxuu leeyahay lacag kale waa ugu bedeli kara mila an yabiica bidaraahima inuu ku gato weeyo fayactaada canhaa uga bedel qaato dahaban aw tooban aw naxwa daalik marka waxaa la yidhi qabdibaa mabiicigii qabla alqabdi hadday tahay baayici baa damaantii qaba bacda alqabdina mushtarigigaa qaba qabdigow maxaa tahay adiga naftaada qabdigu waa shay curfiyow wuxuu yidhi waalqabdu fii maa yunqalu wixii la guuriyo annaqlu waa in la guuriyo shaygu hadduu yahay shay guuraya sida kitaabkan oo kale gacantaa loo saaray waa qaadan milu alqamxi milu alqamxi qamadigi iyo washaciiri wa fii maa yutanaawalu bilyadi gacanta waxa lagu qaato atanaawulu waa inuu laalo qaato milu thawbi waalkitaabi wa fii maa siwaahumaa wixii ka soo har alaabta alaab la raraayo hadday tahay harar haddii ay tahay shay gacanta layskugu dhiibaya loo dhiibi haddii ay tahay wixii kale shay aanba la qaadi karin baa jira altakhliyatu waa in loo khaali yeelo meesha loo banneeyo mila addaari waalcard daar hadday tahay waa inuu ninkaan alaabtiisa kala baxo furihii siiyo oo waa in loo qaali yeelo furihii la siiyo haddii gurigii alaabtiisii ka buuxdo cafishto furihiina u haysta gurigiina waa kaa galay weli ninkaan wax u gacan galay ma jiro ninkaas weli wax u gacan gala ma jiro waxaa la rabaa in isaga guriga layskaga dhex baxo furihiisa gacanta loo saaro dhul haddii ay tahay adiga dhulkaaga waa inkaas laakiin dhulkii waxbaa ugu tabcanoo waxbaa ugu samaysanoo dhulkiisii asagaa weli iska haysta ninkaan wax gacantiisa galay ma jiro haddii shay la qaadayo laysku dhiibaayana maa wuxuu ahaa in loo banneeyo meesha takhliya falow qaala albaayicu baayicu hadduu yidhaaha laa usallimu lmabiica alaabta dhiibi maayo xataa aqbida tamana ilaa lacagta aan qabdo wa qaala almushtariina uu yidhaha laa usallimu tamana lacagta dhiibi maayo xataa aqbida almabiica laba ninoo ninba ninka cabsanayo wey oo nimba wuxuu ka cabsanaya haddii alaabtiisa u dhiiba kan kale inuu la gooyo aniga alaabta dhiibi maa ilaa gacanta la ii saaro kanna wuxuu lacagta ma dhiibaa ilaa alaabta gacanta la ii saaro fa in kaana tamanu lacagtu hadday tahay fi dimmati dimmada hadday ku jirto lacagtu lacag mucayana aysan ahayn ee lacag intaasoo lacagaa ninka lagaa siiyey haddii la yidhi ulzima albaayicu baayica waxaa lagu khasbaya bitasliimi inuu dhiibo awalan marko ninkan lacagtiisu lacag dimma ku jirto wey wax bannaan yaallaba maahane waxaa leeyahay baayica dhiib suldaankii baa dhex dila uma yulzimu lmushtaria mushtarigiiba wuxuu ku laaziminaya bitasliimi dhiibid wuxuu leeyahay hadda lacagta dhiib kaa dhiib hadda suldaankii baa dhex gela markaas waxa wey lacagta idinbay ku jirtaa waxaa la sheegaan boqol kun baan lagaa siiyey waxaa leeyahay alaabta u dhiib adigana boqolkii kun keen wain kaana amanu mucayanan hadduu amanku mucayan yahay lacagtaana alaabtan kaa siiye labadiiba waa mucayan ulzimaan labadaba waa lagu kasbahaya bian yumaraa in la amro weeye fa yusallima ay dhiibaan ilaa cadlin nin cadl waa l adigana ninkaa lacagta udhib adna alaabta udhib labadiiba dhiib dad ninkii dhaqa wax badani waa soo mara uma alcadlu ninkaa caadilka ayaa yucdii siinayo likulli waaxidin xaqahu xaqiisiibuu siina ninkaasa wax u kala wareejina laakiin suldaanku wuxuu ku khasbayaa ninkaas inay u wada dhiibaan meeshaas marka alaabta in la kala qabdoodaa waxay lug weyn ku leedahay shaygaas hadduu maanta hallaabo yaa mas-uulka ah haddii ninkii mushtarkaa gacanta loo geliyeyna isagaa mas-uula haddaan weli gacanta loo gelin ninkii hore mas-uula waxba lagama hayo ninkaas haye labadii nin waxay isku qabsadeen alaabtii markii la kala gataa lacagtii la isku qabsado lacagta aan ku heshayna aniga adiga boqol bay ahayd kana wuxuu yidhi maya sagaashan bay ahayd waa la isqabsada see la yeela faslu ida ikhtalafa hadday isku khilaafaan calaa sixati alcaqdi ida ittafaqa hadday isku waafaqaan calaa sixati alcaqdi caqadku inuu ansaxay واkتلفa في kayفiyati kayfiyadiisiiba isku khilaafa faqاal اbaaيc wuxuu yhi bictuka bxaalin ayaan kaa galay lacagtu farsaar bay ahayd faqaal wuxuu bal muajal bay ahaydoo toban baraan ku heshin aniga ow bictuka bcasharatin toban baan kaa galay faqaala bal bhamsatin man shan baa iga galay ow bictuka bishardi اlkhiyaari khiyaar ayaan kuu shardiyey faqaala bal bilaa khiyaar aniga adi khiyaar ma ima dhaxay wama ashbaha dalik waxbaa la isku qabsay waxaasina wax beeci wax u dhibi kara wey walam yakun ama bayina wax markhaatiyana ma jiro labadooda marka si sahlan kala taga ma laha suldaanku maxaa yeelay labadani waxbay kala gateen waxbaa la kala milkiyey milkigii waxaa la rabaa wax lagu kala guuriyo haddana mar labaad beecii ay sameeyeen iyo caqdigii milkigu kala guuriyey milkigii bilaash lagu kala ordimaayey hadda waxaa la rabaa wax lagu kala guuriyo waa la dhaarina taxaalafaa labadooduba waa dhaaranaya nin walba laba dhaarood buu mara fayaquulu baayic wuxuu le wallaahi maa bictuka bikada shan kaagama gadin walaqad bictuka toban baan kaaga gad labadaba inuu ku dhaartaa laga hadduu yidhaha maa bictuka bikhamsatin hadduu ku joogsado toddoba inuu uga galay suuragalo sideed uga galay marka waa inuu labadaba ku dhaartaya shan kaagama gadina tobanaan kaaga gad uma yaquulu mushtari wuxuu leeya wallaahi ma shtaraytu bikada walaqad ishtaraytu bikada tobankaaga ma gadina shan baan kaaga gaday waxaa la diidaya toddoba iyo sideed iyo wax noocaasa inay ahaydoo laba heshiin lahaa wahiya yamiinu waaxidatun hal dhaara weeyo tajmacu kulminaysa bayna nafyi qowli saaxibihi saaxibkiisa qowlkiisa u anfiyo iyo waibaati qowlihi qowlkiisa u sugo intaasaan kaaga gaday intaa kaagama gadin kaasna hadalkiisa waa anfinaya kiisana waa suga halka dhaara dhexdii wayuqadimu nafya nafyiguu hormarina faidaa taxaalafaa marka labaduba hadday dhaartaan fain taraadayaa bacda dalika hadday hadda kabacdii isku ogolaadaan falaa faska lilcaqdi caqadkii fasaxmadi waa la dhaafaya hadday hadda ayagu heshiiyaan waxaa le bis ka tag sidii baa weli loo kala taagan yahay marka wailaa fayafsakaanihi ayagaa fasakha wailaa hadday isku raalli noqon waayaan in lam yataraadaya fayafsakaani labadooda fasakhay waa ka baxna beecii bay leeyihin ow axaduhumaa midkood baa fasakhay aw ilxaakimu xaakimkii baa fasakhay beecii baa la kala furaaya waxaa leeyahay adigu alaabtaadii alaabtaada cisho asaga wixii aa ku lahayd boqol ahayda iyo konton ahayda wixiisaba asagaa la maqo isna wixiisa haddaysto adigana badeecadaadii waa kaasi qaado la so beeciina waa la kala fasa si sahlanna loo kala furi maayo haddaa iswa khilaafteen kala taga lama laha milki baa kala guuray milkigii meel baa lagu ogaana falow iddacaa axaduhumaa midkood hadduu sheegto shay-an shay oo yaqtadii keenaya anna albeyca beecu waqaca inuu dhacay faasidan faasid wa kadabahu alaakharu kii kalena uu beeniyo axaduhumaa midkood hadduu sheegto shay-an shay oo yaqtadii keenaya annal beeca beeci waqaca inuu dhacay faasidan xaaluyi midkood wuxuu yidhi beecu faasid buu ahaabayoo saxiixba ma ahaynoo shardi oo waxaa ku xirnaa shardi waxaa ku xirnaa wax burina ayaa ku xirnaa kii kalena waa beeniyo wax shardiga kuma xirnay sudiqa waxaa loo rumaynaya muddaci sixati saxiixnimada mid ka sheegtaa biyamiini dhaartiisa loogu rumayna beeca casal waa inuu saxiix yahay oo shardigaan inuusan jirin baa casala marka waxaa leeyahay adiga shardigaas inuusan jirin ku dhaaro waa ku dhaarmaya beecu saxiix walow jaaa hadduu la yimaado bimaciibin shay ceebaysan shay la ceebeeyey liyaruddahu inuu ku celiyo war alaabtaadii waatan waa ceebtaanay leedahay iga celibni faqaala albaayicuna wuxuu yidhi laysa huwa aladii bictuka kii aan kaa gadayba maahan alaabtaan anuu kaama galinin alaabtaydii tani maa sudiqal baayicu baayicaa loo rumaynahayaayo asalku waxa weye wixiisu inaysan ceeb lahayn shaygaan inuu ahaa shayguu ka gaday haddaan markhaati caddeeyo la arag si lagu caddeeyoo kale male marka baayica loo rumayn waase la dhaarinaya laga aamusmo alaabtaan alaabtaan kaa gadayba maha halle ku dhaaro alaabtaa ka gaday inuusan haddaan markhaati lahayn walow ikhtalafaa hadday isku khilaafaan fii caybin ceeb yumkinu uu suurogala xuduudu inuu soo dariyey cinda almushtarii mushtariga agtiisa shaygiibuu keenay shaygu ceeb buu leeyahay shayga shaygiisii inuu yaalla iskuma khilaafsanaa laakiin ceebtaani ma awal buu qabay mise ma qabin baa la ysku haya faqaala albaayic wuxuu yidhi xadata cindaka agtaadu ku soo koray kitaabkaana la kala gatay afar warqadood baa jeexay kan wuxuu leeyahay jeex aniga awal ma lahayd agta adaa soo jeexay wa qaala almushtari wuxuu yidhi balkaana cindaka agtaadu ahay saatan asagoo u jeexanaan kaaga markhaati lama haysto waa la isqabsada sudiqa albaayicu baayicii baa loo rumaynahayaayo asal waxa weye shaygu inuusan ceeb lahayn marka la kala qaato beecu uu sidaa saxiix ku ahaa sidaasaa asala beecu inuu laasim yahay ayaa asal ahayd marka shaygan hadduu markhaatigu ku caddaysto ceebtaani inay gadaal timid ee horey inay jirtay markhaatigu ku caddaystay haddaan la arag waxaa leeyahay marka ceebta marka lagu radinayo waa ceeb laysku waafaqsan yahay shaygaani ceebta waa lahaa maantii aan kaa gaday waa laysku waafaqsan yahay shaygaasaa layskugu waafaqsan yahay oo ceebtaas hore lahaa kaasaa lagu radinaya amaa shay oo ceebtaani hadday dhacday iyo horey ahayd haddii laysku khilaafsan yahay dhaarta waxaa iskale ninkii baayica ahaa oo alaabtiisu inaysan ceeb lahayn inuu ku gatay beecaasi laasim buu ahaa ninkaan hadalkan dambe uu keena isagaa wax caddayn laga raba waa iska dhacdaa haddii alaabta la kala gato ceeb in lagu arko leey ceebta horey lahayd ma lahayn marka haddii dhaar arrintu soo joogsato markhaati la waayo ninkii horaa la dhaarin alaabta horey u lahaa ninkaasaa la dhaarin sheegaan inuusan ceebtaan uusan lahayn ayuu ku dhaaray والله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب السلف ويقال له السلف سلف كاسي مركه وحوي وبيع دين كجر لكن دينك سيدا ددكو يقانو خوغا كدوانو ددكو وحو يقانا بداعدان هره انو قاطو لعقتنا ديب كبخي دينك كاسا انت بدن ددكو يقان سلم كنا kaas cagsigiis weyo lacagtii baa hore loo dhiibahayaa badeecadiina dib baa laga suga sida beereydu isticmaali jirtayoo markii sanadkaasaan waxu bixin nin bay u imaanahayaan lacag baan u baahnaa wax ku gadanno lacagtaasaa la siinahayaa hadhowtadii marka waxaa la odhan doonaa intaasoo kiintaal waxa ii keenaysaa waqti hebel markii la gaabo salamku marka waxa weeye waa shay beecu midna waxa weye beecul cayaan cayn la arkahayo ama awal la arkay ayaa la gadanhayaa midna waa beecu sifaat shay la tilmaamahayo leeya tilmaantaas iyo tilmaantaas shayga leh ayaan kaa gatay marka salamku waxa weye waa beecu sifaat tacriifkiisi wuxuu yidhi huwa baycun mawsuuf baycu mawsuufin fi dimme baycu mawsuufin shay la tilmaamay ninka dushiisa ah marka waxaa laga gadahayaa shay la tilmaamay haddii uu maalan bariis yahay bariiska noocaasoo intaasoo kiintaal intaasoo kiilaah ama intaasoo kiintaal oo noocaasa waxaa la rabaa tilmaan in la gaarsiiyo hadhowtida aan la isku qaban karin xoogaa waxbuu ka taaban doonaa salamkaas marka hadda baababkan baabka wuxuu u baahan yahay in la barto tacriifkiisa iyo arkaantiisa rugni walba shuruuddiisa markaasay masaladaasi qofka usoo dhadhawaanaysa marka arkaantiisa waxaa la yidhaha muslim waa ninka wax hormarina lacag buu hormarina muslamu ilayh waa ninka wax loo hormarina oo baahanoo wax dalbanaya lacagta raba muslamun fiih muslamu fiihuna waxa weeye waa shayga gadaal laga keeni doono oo la tilmaama ra'sulmaal waa lacagta hadda la bixina ra'sulmaal oo lacagta hadda la bixinahay siiqadii marka intaasuu ka koobmahayaa arkaantiisu muslim waa ninka wax dhiiba muslamun ilayhi waa ninka wax loo hormarina muslamun fiihi waa shayga gadaal laga bixin doono oo deynka badeecada gadaal laga keeni doono deynka rasulmaal iyo siiqadii intaas wayushtaradu waxaa la shardiyaa fiihi fi salami maca shuruudi lbeyci shuruuddii beycaasoo la qabo umuurun waxyaalaa la shardi anaa shantii shardi oo mabiicdu lahaan jirtay inuu shaygaan shay xalaala yahay oo nafcile oo daahira oo muxuu ahaa maqduur tasliim muxuu ahaa macluum waxyaalihii horey awal lagu soo sheego ee beec uu lahaan jiray shuruuddaas waa laga raba maca daalika waxaa loogu sii darahayaa shuruud kale axaduhaa midkood qabdu amani lacagta in la qabdoodo wey fi lmajlisi majliska in lagu qabdoodo hadda in meesha lagu dhiibo lacagta lacagtuna inay dayn noqoto liya gadaal baa laga bixinaya badeecaduna dayn noqoto ma socon karo waa in hadda meesha lagu dhiibo wa takfii waxaa kaafinaysa ru'yatu amani lacagta in la arkahayo wey lam yacrif qadrahu qadarkiisaba yuusan aqoon lacagtaas intaas la eg meeshaasay ku shuban tahay iyadoo qadaadiica ama ayadiioo noorah iskorsaan marka wuxuu leeyahy lacagtaas waxaan kuugu hormariyey afar juuni oo geley ah oo nuucoodu saas lacagtii marka maba tirsana hadday doonto ma tirsane waa la arkahayaa waa ku filan tahay buu leeyahay cilmi intaas waa ugu filantahay wa takfii ru'yatu amani wain lam yacrif qadrahu qadarkiisaba yuusan aqoon meeshaas marka salamku waxaa iskaga jira xoogaa qarar ah oo xaajo darteed la yskaga dhaafay oo waa wax gadaal laga keeni doono oo la tilmaamay oo ayaga laftooda mucayan aan ahayn marka xoogaa qarar ah iskaga jira inuu qarar kale meel kale ka soo galo loo ogolaanma meel kale in jaahilnimo iyo wax ka soo galaan meel kale loo ogolan maayo waa inuu dhinacyada kale ka hufayay wathaani amarkii labaad kownu lmuslamu fiihi muslami fiihi daynan dayn waa inuu yihi muslamafiihigu keebuu ahaa waxa gadaal laga keeni doono waa inuu dayn yahay dayn macnaheeda waxaa laga wadaa lama rabo inuu noqdo shay mucayan oo la yidhaha toban juuni oo meeshaas hebel ii taalla ayaan lacagtan kuugu hormariyay ma soconayso shay mucayana waa inuu dayn yahay ninkaanaa dushiisa lagu leeyahay meeshuu raba ha ka keeno asagaa lagu leeyahay mar haddii la yidhaha wuxuu waa dayn ninkaan dimadiisay tahay asagaa meeshuu raba ka keeni doono wayajuuzu xaalan wa muajalan ilaa ajalin macluum wayajuuzu xaalan inuu xaalli yahay bannaan xaaligan macnaha waxaa laga wadaa shay oo tilmaan leh ayaa lagaa gaday tilmaantiisu saas iyo saas tahay kitaabkaasu noocaasa oo madbacadda noocaasa oo warqadihiisu saliim yihiinoo maqaaskiisu intaa la egyahay cardi iyo duur waxbaa la tilmaama shaygaa la tilmaamay muddo looma qaban muddo haddaan loo qaban haddaa laga rabaa inuu keno muddo haddaan loo qaban haddaa laga rabaa inuu waa isticmaal suuqaba iskaga badnaan karo nin baa shay raba shay noocaas iyo noocaas iyo noocaasa hay shaygaas noocaas iyo noocaasa waa kaa gad lacag intaas lacagtaysi lacagtuu qaadana shaygii suuquu ka doona lama raba shay uu meel ku ogaa inuu yidhaha shayga hebel aan kaa gada oo nin iska haystay oo hadduu raba iska gata hadduu raba hadhowtay beeciisa diidahay hadduu yidhaha shaygaa noocaasaan kaa gaday hadhowtaydiyo qiimuhu raba ha ku tagay asagu inuu keenaa laga raba isaga hadduu doono suuqa ha ku qaaliyoobo qiimahaan ha ka bato hadhowtay qiimaha igu batay ma ohan kara shaygii waa ka gaday waa ku leeyahay waa keena waana xaal muddo looma qaban mar haddaan muddo la qaban muddo ma jirto xaal wa muajalan ilaa ajalin macluumin mid la madaleeyo madan la yaqaano muddo la yaqaano mid loo qabto muddada la yaqaana hal bil laba bil bilaha meesha laga isticmaalo sida dadkaeegan wax uga qasan yihiin oo kale haddii oo biluhu dadka iskaga qasmaanoo kuwii muxuu ahaa qamariga ahaa iyo shamsi wax iskaga darsan yihiin waa la caddaynaya bishu waa bisha shamsiga ama waa qamari waa la caddaynaya muddo macluum aha wacalaykum salaam laakiin ma anfacayso markii beertu soo go'do markii roob do-o markii maxaa yeele inay waxba soo goyi waayaan iyo inuu roob di'i waayaba waa suurogalabada falow qaala hadduu yidhaha aslamtu ilayka waxaan kuu hormariyay haadihi daraahima daraahimtan fii haada alcabdi addoonkaas lama yijuz ma bannaan salamka deyn baa la rabay hadduu yidhaha addoonkan iyo lacagtan labadiiba macayan yihiin beec buu ku ansaxaya wuu yidhaha lacagtan waxaan kaaga gaday addoonka athaalithu amarka saddexaad idaa aslama fii mowdicin meel hadduu ku hormariyo oo laa yasluxu aan suurogelayn aan u suuban litasliimi dhiibid midla albariyati dhul bannaanoo kale ow yasluxu waa u suubada laakiin linaqlihi meeshaa in loo soo guuriyo lasoo guuriyo ilayhi makaankaa loo soo guuriyo mu'natun kharash baa ku jira ushturida waxaa la shardiyaa bayaanu mowdici tasliim meesha layskugu dhiibahaya in la caddo labada nin waxaa la yidhi toban juuni oo beriisa ayaa lacagtan lagaaga gado ah bilhebel keenays haddii magaaladan oo kale ay tahay meel oo magaalaha hoola joogo oo meesha uu keenahayo meeshii wax lagu kala gato keena beledka geeska kale ii geena laga yeeli maayo meel kale ii geena laga yeeli maayo meeshay wax ku kala gateen uu keena haddaan wax la caddayn meeshaasi meel wax layskugu keeni kara haddaysan ayagu meel duura marahaya ayaa waxa la kala gatay duurka in wax layskugu keenaana wax suuragala maaha marka ugu horreysa waxa laga heshiinaya meesha la keeni doono meesha la keeni doono waa laga heshiinaya ushturida bayaanu mowdici tasliim lacag wey laakiin lacag duurkaas lama geyn karo jeebkay ku jirtaa iyada culays ma laha wax ma laha xoogaa lacagoo iska yar weeye laakiin duurkaas in lagu geeya ammaan iyo wax wadama waa ka hor imaan kara waxaa leeyahay xaggee lacagta la keena alaabta xaggee la keena ama shaygan waa shay qaadid ba u baahan xamaal buu u baahan yahay meeshii la geynayo kharash buu u baahan yahay marka marka ugu horreysa waxaa laga heshiinayaa meesha la keenaya xaggee baan keenaya alaabtan ilaa haddii leeya meel hebel hala geeya meel hebel kharash baa ku kala duuma waa in laga heshiiya marka ugu horreysa meesha layskugu keena haddii kale waa isqabanahayaano aniga meel hebel baan rabay inaa ii keentay maya anigu meel hebel baan waa la isqabsanaha qabsigaasna looma ogola waxaa la rabaa wax waadixaho dadkoo dhan u wada jiraan wuxuu yidhi idaa aslama fii mowducin aslamadan waa heshiiskii hore fii mowducin meel buu ugu hormariyo ee heshiiska lagu galo lacagtii ku siiy laa yasluxu aan u suubanayn litasliimi in wax lagu dhiibo mila albariyati meel bahgooyaha oo kale bannaan weeye ow yasluxu ama waa u suuban karaa laakiin linaqlihi ilayhi meeshaas in la geeyo mu'natu kharash baa ku jira ushturida waxaa la shardinaya bayaanu mowdici tasliimi meesha wax lagu dhiibahaya in la caddeeyo si aan hadhowtay kharashkaa layskugu qabsan wa shardu lmuslami fiihi muslamu fiihiga shardigiisu muslamu fiihigu keebuu ah badeecada gadaal laga keeni doono alaabta gadaal laga keeni doono kownuhu macluuma alqadri qadarkiisa waa in la yaqaano kaylan beeg hadduu shay la beegaya ow wasnan miisaan haddii shay la miisaamaya ow caddan tirsi hadduu yahay shay la tiriyo maalan buloketi oo maqaas mucayana ah oo hadhowti waa la tirina inta dhumin hadduu yahay shay la mitiriyo intaasoo maro weeye intaasoo mitir ayaa laleeyahy cardi iyo dul waa la sheegay bimiqdaarin macluumin qadar la yaqaan waxa wax lagu beegahayo waa wax la yaqaano inay noqdaan haddii beledka wax looga beegto maalan koombo oo koombooyinku koox ay yihiin midda wax lagu kala beeganahayo intaasoo koombo keligeed ma anfacayso intaasoo koombo keligeed ma anfacayso waa inuu yahay mulkiyaalka wax lagu kala beeganaya wax macluumaho la yaqaano waa inuu meeshaas waxaa laga cararaya hadhowtida inay isqabqabsadaano anugu haddaan keylkiisa la caddayn hadhowtida in la isqaqabsadaa la diidahay marka hadduu shay la beega yahay beeg baa lagu caddaynaya laakiin shayga wax lagu beegaa waa inuu shay lagu heshiiyey shayga lagu beega waa shay hebel aw wasnan aw caddan tirsi aw darcan bimiqdaarin macluum falow qaala hadduu yidhaahdo zinata haadihi sakra dhagaxaas miisaankiisa aw mil-a haadi zambiili dembiishaan muggeed walaa yucrafu wasnuhaa dhagaxa miisaankiisa lama yaqaan walaa maa yasacu zambiilu wuxuu zambiilkaani qaadi karana lama yaqaan lam yasixaan sixmu waxaa laga yaabaa baaradan inay dhuntoo la waayo oo haddii iyada ha lagu beebo ayadii hadhowtadii la waayo dhagaxaana inuu dhumo dhagaxiina hadda miisaankiisa lama yaqaan marka miqdaar aan la aqoon baa meeshii soo baxay waa in wax la yaqaano ay tahay wax wax lagu kala beegana shay la yaqaano waa inuu noqdo hal shay oo hadhowtadii hadduu dhumo meel loo doono aan la aqoonayn oo si wax loo kala qaato aan la garanayn shaygaas ku ansixmo wa an yakuuna waa inuu yahay maqduuran calayhi mid la kari karo cinda wujuubi tasliimi dhiibitaanku markuu waajibo agtiisa shay la heli karo waa inuu waa sii caddeeyey ma'muuni linqiaaci inuu go-ana laga aaminyay shay la dhiibi karo haddii uu kula heshiiyo shay oo maalan waktigaasba aan la heli karin waktiga xilliguu soo baxaba maahana xilli kale w nabaadkan ninkaan muxuu ahaa nabaadkan uu kala ballamay xilliguu soo bixi jira maahana xilli kaleu yidhi waa inaa ii keenta shay inta la qalajiyo oo la dhigo muddadaas gaarana maaha xilligaas ma suurogeli karto in la dhiiba ma ansaxayo marka beeciisu ma'muun linqiaaci go'itaankiisana waa in laga aamino in uu go'o waktigaas oo la waayana waa in laga aamino maalan hadduu ku shardiyo oo yidhaahdo hebel iyo hebel iyo hebel beertooda raashinka ka soo baxa maalan waxaa laga yaabaa ama inaan wax ka soo bixin ama wixii ka soo baxaaba dhammaadaan laakiin waa inuu noqdaa wax meeshii la raba laga heli karo inuu go'o oo la waayo laga aamiyo fain kaana hadduu yahay casiiz alwujuudi helitaankiisu waa marka hore u cariiriya naadir casiisku waa naadir helitaankiisaaba naadira ka jaariyatin wa bintihaa addoon iyo gabadheedioo wada jira aw laa yu'manu laga aamin maaha inqidaacuhu inuu go'o ka tamrati naklatin geed mirihiisu way bicaynaha cayntiis geedkaas ama beertaas hebel miraheeda ayaan kaaga gal oo intaasoo kiilaaho miraheeda lam yajuz ma bannaana maxaa yeele hadhowtadii meesha in wax laga waayaa wax suuro geli kara wa an yumkina waa inuu suuro galaa dabduhu in la koobo bisifaati tilmaamo waa in lagu koobi karo shay la tilmaami karo waa inuu yahay wixii aan la tilmaami karin hadhowtadii waa laysku qabsana tilmaamaha dhimanaanahaya meeshaasaa layska qabsana kal adiqati daqiiqyadii waxyaalaha daqiiqa daqiiqu haddee gelaydu daqiiq bay yeelan kartaayo qamadigu waa yeelan karaayo shaygii weliba daqiiq wuu yeelan karaa daqiiq intaasoo kiilo daqiiq oo daqiiqa masagada oo daqiiqa noocaasoo kale oo daqiiqa waxaa la odhan karaa mid naacim iyo mid muxuu ahaa xoogaa xubooble walmaayacaati waxyaalihii dareeraha laba litiro caano lo-aada walxayawaani xayawaanka xayawaankana waa la tilmaami karaayo maalan alcadow waa la tilmaami karaa wallaxmi hilibki walqudni cudbigii walxadiidi birti walaxjaari dhagxanti wlakshaabi qoryihi wanaxwi daalik waxyaalaha la tilmaami karo fayushtaradu waxaa la shardiyaa dabduhu inuu koobo bisifaati sifooyin allatii yakhtalifu biha alqaradu muraadku isku khilaafi karo muraadkaa isku khilaafo waxa weeye midna waa hal sano jir midna waa laba sano jir waa kala qiimo badanyi waa in wixii laysku khilaafi karo hadhowtadii tilmaan waa in lagu dhammaystira shaygaan tilmaan lagu dhammaystiri karinna oo hadhowtadii daldaloola ka soo baxaya laysku qabsadana beeciisu waa marka hore ma socona salamku ma ku socona fa yaquulu wuxuu leeyahay aslamtu ilayka waxaan kugu hormariyey lacagtan fii cabdin turkiyin addoon oo turkiyo abyada cad rubaaciyo sinni afar jir ah tuuluhu dheerarkiisu iyo simanuhu cayilkiisu kadaa u yahay cayilkiisuna dhexdhexaad yahay dheerarkiisu intaas yahay wanaxwi daalik tilmaam buu ku dhammaystira falaa yajuusu ma bannaana fi ljawaahiri jawaahirtaasi marka waxa weeye waxyaalahan mujaaharaadkaa waxbaa isku khilkhilaafaysa haddii la damco xajmi go-aanu intaas la eg in la keen xajmigaasba in la soo waayo casiizulwujuud uu noqdo ayaa laga cabsana walmukhtalidaati waxyaalo la ysku dardaray shay ka samaysan waxyaalo la ysku dardaray sida buskutka xalwada waxyaalaha noocaasoo ashyaa badan la ysku dardarahayaan salab kuma socon karo kal hariisati buu yidhi hariisadaasi waxay iskaga darsanta uu yidhi hilib iyo qamxi ayay iskaga darsanta hadhowtadii hilibkii intii la rabay maahanoo intii waa ka yaryahay qamxigu intii waa ka yaryahay waxbaa laysku qabsana waxyaalaha laysku daray kamiyadda laysku daray hadhowtadii laysku qabsana kanaa badan iyo kanaa badan walqaaliyati qaaliyadaasi waa shay uduga ka midoo waxay ka koobantuu yidhi miski iyo cambar iyo kaafuur saddex shay baa iskaga samaysan walkhifaafi khufafkii weye khufka oo cagta la gashado maqaar baa laga samaynaya hoosta waxbaa looga dhejinahaya korka waxbaa uga dhegsan wixii baa kala duduwanaana waa shay dahaara iyo budaana iyo waxbuu kala leeyahay marka hadhowtadii hoosta waxa uga jira intii la rabay maaha meeshaan xoogaa waxa weye waa khafiif weye waxbaa la ysku qaqabsanaya marka waxyaalahaas murakabka ah oo ashyaa la yska korkorsiiyey ma ku socono waxyaalaha dadku ay cuntada ku suugaystaan oo kale suugadaas ku socon mahayo haddaysan mar hal nooca keligiisa aysan ahayn maxaa yeelay nuuc hebel baa ku yar hebel baa ku badan muran baa imaanay kadaa waxaa sidoo kale la mida makhtalafa wuxuu kala duwan yahay aclaahu korkiisa iyo wa asfaluhu hoostiisa ka manaaratin wey manaaradaasi waxaa weeye waa faynuus oo intay sameeyaan ayay meesha ugu koraysa ayay saliid ku shubaanoo markaasaa gaas korkeeda ka soco korkeeda baxa ibriiqin iyo kirrigi waxyaalahaasna waa wax gacanta lagu sameeyey wey gacanta waxyaalaha lagu sameeyey meel xoogaa kuusan iyo meel iyo waxbay kala yeelaan mid oo gacanta lagu tumay waxa weeye xajmigiyaa kala badbadnaanahaya